galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin axada bisha oktoobar waa labayo labaatan sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo lixiyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabtana waxaa idiin hayaa aniguo maxamed cabdiihi jacfar kukaay
qodobada aannu idinkugu hayno idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida dad shacab ah oo qarax miinoh uu ku dilay agagaarka balcad iyo mid ka mid a mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha hoose oo ka digaya in la faafiyo qorshayaasha milatari
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo maanta uu marti noogu yahay duqa magaalada muqdisho waa gobolka banaadir kana hadlaya gurmadkii laga bixiyey musiibadii toddobaadkii hore ka dhacday magaalada
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa maanta u kici timay dalka yuganda oo ka mid a waddamada ah ciidamada ugu tirada badan leh ee amisom ay soomaaliya ka joogaan madaxweyne farmaajo ayaa safarkiisan dalkaasi uu imanayaa maalin uun kadib markii uu ciidamada u sheegay in ay dowladdu dagaal qaadayso taliyaha cusub ee ciidamada soomaaliya jenaraal cabdiweli jaamac xuseen gorod oo garoonka diyuuradaha kula hadlay saxaafadda ayaa sheegay in safarka madaxweynaha uu gundhig u yahay duulaanka ay damacsan tahay in dowladda soomaaliya ay qaado
ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay kadib markii qarax miino uu haleelay baabuur basa oo marayay meel u dhow tuulada daniga oo u dhaxaysa magaalooyinka balcad iyo afgooye wararkaannu helayno kana helayno dadka deegaanka ayaa sheegayay in qarax uu ka dhashay miino lagu aasay dhulka waxaana la sheegay in la qarxiyey xilli uu baabuurkani waddada marayey mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegaya in baabuurkan ay la socdeen dad rayid ah oo khudaar ka keenay magaalada afgooye
wasaaradda gaashaandhigga afghanistan ayaa sheegtay in qof isi soo miidaamiyey uu isku qarxiyey meel dibadda ka ah akaademiyadda ciidanka afghanistan ee kaabuul ku taalla waxaanu galaaftay shan iyo toban ruux ugu yaraan halka uu tiro kalena dhaawacay weerarkan ayaa yimid maalin uun kadib markii qof walxaha qarxa isku soo xiray uu gudaha u galay masjid ay shiiciyiintu ku badan yihiin halkaasoo ay ku naf waayeen ilaa konton ruux oo dadkii tukanayay ah tobannaan kalena ay ku dhaawacmeen bilayska iyo goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxan uu yimid kadib markii baabuur miinaysan lagu dhuftay bas yar oo arday siday oo marayay meel ku dhow albaabka akaademiyadda milatariga ee la yidhaahdo marshaal fahiid afhayeenka wasaaradda difaaca afghanistan dowlad wasiiri ayaa xaqiijiyey tirada dhimashada isagoo sheegay in dhaawacuna uu afar yahay ururka daalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi baska lagu qarxiyey isagoo sheegay in uu qayb ka yahay dagaalka uu kula jiro ciidamada afghanistan iyo ajaanibta taageerta
maamulka dalka niger ayaa sheegay sabtidii shalay in ugu yaraan labayo toban ciidamo sida booliiska u tababaran lagu dilay weerar la mid ah kii lagu dilay afar ciidanka gaarka ee maraykanka ee green beretska loo yaqaano oo ay weheliyeen afar askari oo niger u dhashay weerarkaasi oo dhacay afartii bishan oktoobar sida saraakiishu ay sheegeen weerarkii shalay ayaa ka dhacay isla goobtii hore oo ah tuulada ayurow oo laba boqoloo kilomitir waqooyi galbeed ka xigta xarunta dalka ee niyame wararka ayaa sheegaya in kuwa weerarka soo qaaday oo si aada ugu hubaysnaa qoryo iyo qalabka gantaalada laga tuuro kuwa weerarkaasi ay geysteen kooxdaasi waxa ay wateen baa layidhi shan baabuur markii ay gaadmo ku galeen xerada gendarmeys kooxda ayaa goobta ka cararay markii ciidan xoojinayay uu meesha yimid goobta ayaa u dhow xadka dalka maaliya halkaasoo la rumaysan yahay inay saldhigu tahay kuwa weerarka soo qaaday deegaankaasi ayaa waxaa xilliyadii dambe aad u imanayey kooxaha mitidka ah dhimashada afarta askari ee maraykanka ee afartii bishan oktoobar dhacday ayaa muran badan ka dhex dhalisay magaalada washington d c halkaasi oo xubnaha koongareesku ay doonayaan macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sidii ay wax u dhaceen
hagaag dadweynaha na dhegeysanaya oo aanu leenahay galab wanaagsan meel walba oo aad joogtaan iyo si walba oo aad noo dhegeysanaysaanba waxaanu ka raali gelinaynaa cilad yar oo dhinaca farsamada ah oo na soo waajahaysa waxaanan rajaynaynaa in ilbiraqsiyada iyo daqiiqadaha soo socda aanu ka gudbi doono sandheeraye
jacfarow sidii wararkeena ku sheegnayba warar xiise leh aan idhaahde qaarkoodna naxdin leh ayaa ka jira caalamka iyo soomaaliyaba marka waxaan rajeynayaa in injineeradu ay ku guuleystaan in ciladaas farsamo ay ka saaraan sistamka markaasna aan awood u heli doonno in dhegeystayaasheenna aan u soo gudbinno wixii warar caalamka ka jira
waxaan sheegnay in qarax miino ay ku dhinteen dad rayid ah baabuur khudaar siday oo maraya meel u dhexaysa afgooye iyo balcad sandheerow dhinaca kalena wararka ka imanaya degmada berdaale ee gobolka baay ayaa waxa ay sheegayaan in habeennimadii xalayto degmadaasi uu ka dhacay qarax bam oo ahaa nooca gacanta laga tuuro ilaa afar qof oo rayidah ayaa ku dhaawacantay qaraxa mana jirto cid ku geeriyootay ciidamada degmada berdaale ee gobolka baay ayaa howlgallo ka wada gudaha degmada berdaale waxaanay ku tala jiraan in ay soo qabtaan sida ay sheegeen dadkii ka dambeeyey qaraxa degmada ka dhacay waxaad moodaa in sandheerow maalmahan qaraxyadu ay noqdeen inkastoo ay kala khasaaro badan yihiin
wadaxasuusanahay ka dhacday isgoyska soobe aad iyo aad
wadadii isgoyska soobe oo ah halbowle isku xira magaalada muqdisho labadeeda qaybood oo ah meesha ay dadka ugu badan isticmaalaan sida aan qiyaasayo maalintii qaraxa uu dhacay ilaa iyo shalay gelinkeedii hore waa uu xirnaa howlihii nadiifinta ahayd ee ka socotay waad la socotaaho aad iyo aad oo gobolka banaadir isku dayey in dhiiggii iyo wixii waa tii laga nadiifiyey isla markiina waa tii dhismo lagu bilaabay qaybtii burburtay laamiga waan gartay waa tii xitaa uu tegey duqa magaalada ahna gudoomiyaha gobolka banaadir halkaas oo uu sheegay in iyadoo la muujinayo adkaysi iyo in dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyed ayna u jabeynin falalka mararka qaar lala beegsado in ay dib u soo nooleynayaan dhammaan ganacsiyadii iyo noloshii ka jirtay deegaankaas aad iyo aad waddadiina dib baa loo furay sidaa sheegtay duqa magaalada waxaa ku helinayey wasiirka amniga sandheero magaalada muqdisho badanaa weerarada ka dhaca haddii ay hoteel tahay oo hoteel lala bartilmaameedsado amaba maqaayad lala bartilmaameedsado ama sida hadda dhacdayba meel waddo ah oo dadku ay ku badan yihiin lala bartilmaameedsado waxaad arkaysaa in maalin uun kadib marka qaraxa maantaoo kale uu dhaco berritoo kaleba in dib u dhis lagu bilaabayo meeshii weerarka uu ka dhacay taasoo dadku ay ku micneeyaan in ay tahay adkaysiga dadka reer muqdisho islamarkaana ay fariin u tahay qolyaha weeraradaasi fulinaya in dadka ku dhaqan caasimadda iyo guud ahaanba soomaaliya aanay waddada horumarka iyo horusocodka ka hor istaagaynin weerarada noocaasoo kalea waa gartay waa sidaad sheegtay dabcan deegaano kale oo soomaalida ka mida oo ay xitaa ka mid tahay meelahay soomaalidu ganacsiga kaga leedahay dalka kenya hadday noqoto magaalada caasimadda iyo magaalooyinka kale waqooyi bari ku yaalla iyagana calaamado saasoo kale ah ayaa laga arkaa ha yeeshee waxaa jacfarow iyadana aada looga dooda oo la yidhaahdaa adkaysigaas dadku ay u leeyihiin in markii dhibaato ku dhacday dhaqso uga soo kabsadaan in iyadana ay la yimaadaan adkaysiga ah in qofka falka ku dhex wada siday uga hortegi lahaayeenna ay ka shaqeeyaan waxaa la yidhahdaa masalan haddaad aragto caruur badanoo webi maaragtay biyihiisa ku hafanaya oo ka buuxa intaad ku mashquuli lahayd intaad inaad ilmo walba ka saartid webigaas biyaha ku dhex jira meesha ay kaga soo dhacayaan inaad maarata intaad tegtid aad ka horjoogsatid si caruur kaloo dheeraadii ayna ugu soo dhicin webigaas
waayahay sandherow aad iyo aad waa arrin muhiima aan dib ugu laabanno dhinaca wararkayagii iyo barnaamijyadii maanta aan ugu talagalnay dhegeystayaasha meel walba nagala socda wararka naga soo gaaraya degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in lix qof oo shacab ah ay ku dhinteen kadib markii gaari ay la socdeen uu miino dulmaray qaraxa miinada oo ka dhacay deegaanka daniga baalow oo qiyaastii degmada balcad dhinaca galbeed u jira toban kilomitir ayaa waxaa la sheegayaa in gaarigii uu gebi ahaanba burburay dadka dhintay ayaa ka ganacsanaya khudaarta deegaanka qaraxa uu ka dhacay oo ku yaalla inta u dhexaysa degmooyinka afgooye iyo balcad ee ka kala tirsan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ayaa waxaa ka howlgala kooxda al-shabaab weerarkan ayaa maxamed cabdi xasan sandheere oo istuudiyaha igu wehliye waxa uu ka wareysanayaa guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee shabeellaha hoose cali nuur maxamed saaka ayaa baabuur b l ah oo dumar iyo rag dad shaqaale ah oo xoogsataha ay saaraayeen waxay miina kula qaraxday inta udhexaysa afgooye iyo balcad meel la yidhaahdo banada oo dhinaca balcad xigta dadkiina runtii dee qof xitaa dhaawacii ma jiro inta badan hilibkoodii xitaa iskuma yaalo oo wuu kala lumay adigu lix qof ayaa hadda la helay wax markii laisu dhoweeyey dadka wax yacni caadi ah oo hilibkoodii la garan karo meydkoodii oo labana ay dumar tahay afarna ay rag tahay dhibkaas ayaa ka dhacay meesha waan gartay marka basku xagguu ka tegey magaaladee dadku waxay ka tegeen afgooye waa xoogsadso baashan kurowda la yidhaahdo ayay guranayeen oo inay yacni iib keenaan rabeen baabuurta b lka maalmahanba meesha wuu ka shaqaynayey marka sidaasay ahayd waan gartay ilaa iyo hadda dad kaas dadkii ehelkooda ahaa wax idin yimid amaba idinla soo xiriiray oo idin sheegaya in dadi ay ka maqan yihiin ma jiraan dad badan baa da meesha kusoo xolmay markii meydka la keenay mushkiladdu waxa weeyaan sidii loo garan lahaa marka waxa weeyaan un wakti in la gaaro oo qofkii uu waayo ahalkiisii ilaa habeennimadoo kaleeto markii dadkii ay soo wada noqdaan habeennimadoo kaleeto dadkii la hubay hadda inay gaarigaa raaceen oo lagu ogaana wa waa la ogyahay marka wax kale oo hadda ma jirto weli waa wakti hore oo lama dhihi karo dad yacni beeraha kale ku maqan inay jiraan baa laga yaabaa waan gartay waddada adii sheegtay udhexaysa afgooye iyo balcad isticmaalkeeda adigoo iga warramaya laguma oqoon amaba kumaanan maqli jirin in ay miino baabuurta kula qaraxdo kale bal haddaad faahfaahinta i siista
waddadan horta udhexaysa balcad iyo afgooye waa waddo weyn oo marin caadiya ah waxay xiriirisaa laba magaalo oo muhiim u ah dalka soomaaliya guud ahaan iyo laba gobol oo iyaguna muhiim ah waa waddo si caadiya loo isticmaalo oo la maro laakiin waxaan ka cusubay waxa weeyaan waa miinada oo aan hadda yani wakti dheer aan lagu arag miino dad la qaraxda taana waxaa sabab u ah laba shay weeyaan mid waxa weeyaan qolyahan shabaabka oo aan meeshaas joogi jirin oo laakiin hadda kusoo dhawaaday oo meelaha meelo ka dhow soo degay ta labaadna waxa weeyaan dad aan la garanaynin waxa ay ka shaqaynayaan oo iyagoo dawladdiina sheeganaya oo sistamkii dawladda ku hadlaya haddana sidii inay aroos ka shaqaynayaan oo kale u dhaqmaya oo weerarkii miidiyaha u isticmaalaya facebooka soo dhigaya weerar baa la qaadaya madaxweynihii baa safar tegaya oo afgooye tegaya miidiyaha soo dhigaya taasaa waxay keentay marka inay iyaguna meel walba miino dhigaan waayo de weerar iyo safar madaxweyne wadamo naga awood badan annaga ayaan weeraradooda ka sheekaynin kuwo naga amni badanina safarka madaxweynahooda kama sheekeeyaan marka dadaan la garanaynin waxay ka shaqaynayaan baa waxaan samaynaya sababtiina waxay ku dhammaatay noqotay in uun meel walba miino lagu aso ay dad ku dhammaadaan hadda labaa laga saaraya halkan ceelasha waxaana waxa sababta un waxa weeyaan waa sheegsheeggaa faraha badan leo macno darrada ah waan gartay marka waxaad leedahay dowladda waa dhinaca milatariga iyo dhinaca siyaasadda ayaa sirtii baahinaya taasaana keenaysaa in miinooyinkan iyo falalka noocan oo kale ay yimaadaan qof military rasmiga ah iyo siyaasi rasmi yihiin kama hadlaan safar madaxweyne iyo weerar la qaadayo toona laakiin dad aan waxan shaqo ku lahayn ayaa wixii ku jiroo hadda ka shaqaynaya marka taasaa keentay in ay ka sheekeeyaan wax aan mudnayn in laga sheekeeyo oo markaa keeni karaa sida aad adigu sheegayso in miinooyinka dhulka lagu aasaya ay yimaadaan aad iyo aad ha waa sidaa weeyaan waxa weeye haddii aan la shaacin lahayn oo la oran lahayn weerar baa la qaadayaa oo madaxweyneha meeshii tegaya oo waxaan laga sheekayn lahayn yacni ma ma ma dhacdeen in miinooyinka meel walba lagu aaso waan gartay waxaad marka dadkaa waxaan dadkaa waxaan leenahay joojiya waxaan aad ka sheekaynaysaan kolley maaha dad waxaan ay shaqadooda ahayd ha joojiyeen baan leenahay sirta ciidamada lagama hadlo weerar la qaadaya lagama hadlo qof muhiim u ah ummadda soomaaliyeed ama maamul ha ahaa ka tirsanaado ama wax kale ha ka ahaadee safaradiisa in laga sheekeeya daw maaha waxaa hala joojiye laga qorayo waxaan maad meeshan facebook waan gartay si kooban laba miinoo laga saaray ceelasha biyaad sheegtay sideed ku ogaateen
markii ay miinadani qaraxday waxaa soo baxay tuhunkan ah inay dhici karto meelo kalo badanna inay wax ku jiraan dabadeedna waxaan ka dalbanay qolyahan amisom iyo booliska iyo inay sameeyaan socod dheeri ah socodkii dheeriga ahaa iyo kantaroolkii qalabkii wax lagu baarayey ayaa lagu ogaaday baabuur baa la bilaabay in haddii laga shakiyo la joojiyo oo la baaro waayo gaadiidkii baa lagu xirayaa dhulkii baa la dhigayaa meeshii maadaama dhaqdhaqaaq cusub laga sheegay habeenkiibaa meeshii la doona wax la geyn karaa meel walba qof askarigii ma taagnaan karo marka wixii la kaashan jiray oo aamusnaanta ahaa ayaa meesha ka baxay marka taasaa dhibaatada keentay haddana waa lagu guulaystay labadaana in la saaro tanna dee nasiib daradan ayaa dhacday ilaahay ha u naxariisto dadka masaakiinta oo meeshaa ku baaba-ay meelaha kalena waxaan ku dadaalaynaa haddii ilaahay in baaritaanka lasii kordhiyo kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka shabeellaha hoose cali nuur cali nuur maxamed oo u waramayey maxamed cabdi sandheere oo istuudiyaha ugu weheliye waxaana uu ka hadlayey miino la qaraxday baabuur basa oo dadda rayda ay saaraayeen
galab wanaagsan jacfarow haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haysa waryaheena sahra cabdi axmed
idinkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aan uga hadli doonno qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobankii oktoobar oo ay ku dhinteen in ka badan afar boqol oo qof saddex boqol konton iyo sideed meedadkooda la helay iyo konton iyo lix la la'yahay ku dhowaad laba boqol iyo labaatan kaleetana ay ku dhaawacmeen sida ay u maareeyeen ayaan ku eegi doonaa maamulka gobolka banaadir markii masiibadaasi ay dhacday waxaa guddoomiyaha gobolka banaadir thaabit cabdi maxamed uu hormuud u noqday gurmadka qaran ee lagu baadigoobayo dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxaasi barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir thaabit cabdi maxamed uu marti noogu yahay waa tahay mudane guddoomiye bal kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha saare waad mahadsan tahay marka hore marka xigana waa ummadda soomaaliyeed dhammaan waa u tacsiyeyna meel kasta ay joogaan intay dhimatay ilaahay ha caafiyo intay dhimatay allah unaxariisto dhaawacna allah ha caafiyo dhammaantanna samar iman allah naga sii aamiin waa sidaasi intay dhimata allaha u raxmada intan dhaawacana allaha soo maaragtay dhaqsasi iyo caafimaad deg dega ayaan leenahay dhammaanteenba ugu horreyntii bal waxaad iiga warantaa haatan xaalka halkuu idiin marayo gurmadka aad wadeen alxamdulilah hadda aan xaaladu runtii meel wanaagsan bay noo maraysaa waxa dhacay waa masiibo masiibo qaran bay ahayd laakiin ilaahay nimcadiisa aan gurmad qaran baa ku xigo ummadoo dhan baa soo gurmatay waxa dhacay wax xanuun badan bay ahaayeen laakiin ilaahay nimcadiisa jawaabta ummadda soomaaliyeed ay wada bixiyeen meel kasta ay joogaan iyo dadka beesha caalamka oo dhan iyo sidoo kale dhalinyarada meel kasta ay ku nool yihiin jawaabta ay ka bixiyeen baa runtii wax oo oo oo soomaaliya tusaale u noqda ummadda mideeyada ay noqotay xaaladda hadda aan ku sugannahay waa maanta maalintii u dhibta dhacay maalinteedii kale waa sabt saacaddan aan kula hadlaya waxaan hadda kusii socdaa meesha oo wax ka dhaceen oo galabta la isugu tegi doono oo aan rabno inaan soo gunaanidno oo gabagabadii meesha aan ku socno marka marxaladu hadda meeshaas ay maraysaa marxaladii aan soo marno oo ahayd masiibo qaran oo uu gurmad qaran ku xigo oo ku xigay hadda waxaan ku guda jirnaa arrintii ahayd badbaado qaran oo waxaan inaysan nagu soo laaban mar dambe waa gartay howl adag ayaad qabateen dabcan intii ay socotay howsha gobolka banaadir aad ayuu u muuqday waxqabadkooda waxaan la dhayeelsan karin oo ayagana wakhti fara badan geliyey sidii ay dhaawacyadaasi iyo dadkii dhibaatada ay soo gaartay uga qayb qaadan lahayn gurmadkooda dhalinyaro aad u fara badan oo reer gobolka banaadir ah magaalada muqdisho gaar ahaan iyo kuwii gobolada dabcan ayagana dareenkooda muujiyey guud ahaan bal marka waxaad iga warantaa dhaawacyada ilaa ay haatan la qaaday ee ama suudaan la geeyey ama turkiga la geeyey ama kenya la geeyey wax ay dowladdu daba socoto ilaa ay haatan oo xaalkooda si uu yahay sida ay tahay aad ku ogaanaysaan ma jirtaan waad mahadsan tahay zara arrintaa waa arrin wanaagsan anigu shaksiyan waxaan aad ula xiriiraya dhaawacyada gaar ahaan kuwa dowladda kenya ay qaaday oo cabasho laga soo sheegay iyo kuwa suudaan laga soo sheegay horta nasiib wanaag aad baan ula socday kuwii loo qaaday dalka turkiga oo dalkaas lagu soo dhaweeyey magaalada ankara oo ay soo dhaweeyeen madaxda ugu sarreysa ee dalka turkiga inta qaar kamida iyo dadka shacabka turkiyiinta ay soo dhaweeyeen oo si xurmale sharaf leh meeshaas lagu maamuusay kuwii loo qaaday suudaan baa cabasho yar kasoo yeertay anigu shaksiyan way soo gaartay waa sax waa heer nidaam dowladnimada heerar bay leedahay oo wasaarad baa ku shaqa leh institutions kale baa ku shaqa leh laakiin aniga duqmagaale ahaan ama guddoomiyaha gobolka banaadir dadku waxay ku dhaawacmeen gobolkayga waa dadkayga waa ummadayda ayaga ayaan matalaa ayagaan u adeegaa marka inaan xaalka ogaada waajib isaaran buu ahaa marka xaalkoodii baan aad ula socday nasiib wanaag ilaahay mahaddii annagoo kaashanayna dowladda federaalka waa laga jawaabay oo dadkii aan duruufaha haysteen waa laga saaray mid wanaagsan baa la geliyey kuwa kenyana aniga shaksiyan waxaan gaadhay aan safaaradda kenya ayaan la xiriiray oo aan la hadlay oo markaa meesha sii gelaysay waxaan ku idhi dadkeenna aan dhibaato iyo murugo waxaa ugu filan midda haysato iyo mashaqada ku dhacday maanta uma ogolin in xanuun kale uu soo gaaro ama ay duruuf kale ku dareemaan idinkoo meeshaa joogtaan waa waxa u dambeeya uu qof dareemi kara in dhib uu dareemo taa marka waa daba joognaa alxamdulillah haddana fasility fiican bay heleen waan gacan fiican baa lagu hayaa annaguna waa la xiriirnaa oo waxaan siinay qadadkeena waxaan idhi anytime wax darentaan noo soo sheega si ay u helaan inay wehel weli haystaan waa gartay bal waxaad marka dhinaca kale iiga warantaa dhalinyaro ayaa u badneed dabcan dadka ee wax ku noqday qaraxaasi tirakoobka rasmiga ah dowladdu waxay sheegtay saddex boqol konton iyo sideed qof inay dhimashada tahay konton iyo lix qof la la-yahay dhaawac laba boqol labaatan iyo laba qof ay noqdeen inkastoo la kala qaadqaaday marka ma hesheen magacyada iyo dabcan dadka ehelada ee ka dhinteen dadka guud ahaan qaraxan wax ku noqday ee konton iyo lixda la la-yahay iyo sidoo kale saddex boqol konton iyo sideedda qof ee dhimatay la xaqiijiyey waad mahadsan tahay saara runtii arrintaa dhalinyarada gurmad qaran oo mahad ka gaadhay shaqo fiican qabtay oo runtii awoodda ilaahay bini aadanka uu siiyey iyo hantida ay soomaaliya maanta haysato wax ka wanaagsan malaha dhalinyarada oo arrintanna jawaab ka bixiya gurmad qaranna ka sameeyey dhalinyarada ayaa waxay ku heelaan heelanaayeen in ay sameeyaan database amil ama data wax lug xog in la ururiyo way ururiyeen xogta inkastoo ay xogta weli qeyb ka dhiman tahay oo hadda kuwa oo oo maqan oo kale laakiin xogtaa dadku waa la wada hayaa xitaa ehelkoodii baa la wada hayaa inta badan qaarkood sawiradoodii baa la hayaa marka waa waan macluumaadka waan dhamaystiri doonaa insha allahu tacala inta badan hadda waa la sameeyey ujeedadana waa laba shay kow marka ugu horeysa inaan honor gareyno ama aan xurmeyno dadka meeshaa dhibi ku gaaray iyo dadkii dhibka gaaray iyo eheladoodaba iyo sidoo kale midda labaadna waxa ay tahay in gurmad loo fidiyo si gurmad loo fidiyna waa in la haystaa xog dhammaystiran oo cidda gurmadkaas maanta ee xaqa u leh ee dhibaatada gaartay si loo gaarsiiyo marka way jirtaa hadda xogtaas waan haynaa inta dhimanna insha allahu waxaan rajeynaa inay soo dhamaato waa gartay haatana guddoomiya waxaan jeclaan lahaa dhegeystayaasha qaarkood bal inaan qadadka taleefanada u furo qaar ayaa wadamada qurbaha iyagoo jooga een aruurinaya dhaqaalo waxaa kamida mid ka mida dhegeystayaasheena qadka ku jira magacaaga ku bilow halkaad iga soo wacaysid iyo aragtidaad intaba waxa weeya xasan maxamed xaaji oo jooga magaalada katiri holom abaabulka iyo kicinta iyo gurmadka dadkii ku waxyeeloobay afar iyo tobankii octoobar ayaanu dhexda u xiranay marka dalkan sweden waxaan gaarsiinay shalay in hal daqiiqo dalka oo dhan loo istaago in la xuso dadka dhibaatadaasati dalka dadkan aan ku soo jeedino maadaama kaalmada dalkan aan weli gaarin inay dalkaasi kaalmo gaarsiiyaan maadaama yurub ta guud ay ay daraad ay wax geysay ee duq magaalada la kulantay laakiin guud ahaan dadka halka ku dhaqanna inay aruuriyaan lacag galabtaan ufadhinaa haddaan ufadhinaa saacaddaan hadda la joogaan kula hadlaayo ayaan ufadhinaa shalayna banaanbax ballaaran oo dhalinyaradu ay hogaaminayaan haweenka iyo ururada bulshada guud ahaan odayaasha culamaa udiinka dhammaan ayaa laisugu yimid oo iswadishkii iyo isdhexgalkiina ay bulshada guud ahaan ayaa halkaas laisugu yimid oo borordiiqdii lagu sameeyey dalka oo dhanna hal daqiiqa ayaa loo dareenka dadka soomaaliyeed ee halkaa ku dhintay iyo dhaawacooda garab istaagooda iyo inay dadka ka xun yihiin ayaa lagu muujiyey marka shaqada weli way socotaa dhalinyarada aad iyo aad ayay emotional u yihiin oo halka ooyin iyo barordiiq xoog la ayaa ka dhexda dad Waa garta.
ayaaba doonayo inay tikadiya goostaan ay dalka tagaan oo ay da- daga- daga- dagaalka iyo gurg- gurmadka ay ka qayb galaan waa taa aad baad u mahadsan tahay waa yahay Een, bal haatana een, aan siiyo gudoomiye haye gudoomiye maxaa dareenkaaga kaga falcelinaysa arrintaas qurba joogta wallahi dareenkay waa dareenkay wax la qiyaasi kara ma ahan ummadda soomaaliyeed dhib wuuna gaaray laakiin jawaabta laga bixiyey gurmadka laga bixiyey wax la koobi kara ma ahan aan waxaan runtii aad iyo aad ii taabanayso qof walba oo maanta meeshuu doono ha joogo arrintan waxay ku noqotay aan bar madow bay ku noqotay oo xanuunka si gaar buu u dareemay waxaan u mahad celinaya walaalkay iyo dhammaan soomaalida oo dhan gaar ahaan kuwa sweden jooga oo u istaaga arrintan ee ka dhiidhiyey arrintan un laba waajib baa kulligeen naga saaran oo qof walban uu istaaga midda koowaad waxa ay tahay waxa dhacay wax bini-aadamnimada iyo islaamnimada iyo iyo iyo dadnimada iyo soomaalinimada wax meel kule ma ahan wax la aqbali karana ma ahan midda labaadna waxa ay tahay dhib way dhacdaa laakiin dhib marka ay dhacdo gurmad iyo badbaado labadaba in in in la sameeya maanta waxaad moodaa marka soomaalidu inay runtii ay ay shucuur gaara ay wada gashay oo ay ka jawaabeen waxa dhacay waxaan ilaahay ka baryaa haddaan sidan isku kaashano oo wadajirkan aan isku haysano inay masiibo dambe nagu soo noqon soomaaliyana ay u noqoto midii ay ku wada midoobi lahayeen dhibtana oga wada bixi lahayeen waa tahay gudoomiye bal haddaan aniga hadda ku weydiiyo dowladdu maxay ka baran kartaa falka noocan oo kaleeta ah ee masiibada intaan la eg geystay aan waa runti wallahi wax badan baa laga baran karaa laakiin waxyaabaha ugu kooban laga baran kara waxay tahay marka ugu horeyso in maamulada ee maxalliga ama localka ah sida dowladda sida aan aan tusaale ahaan dowladda hoose ee muqdisho ama gobolka banaadir in dee aan la siiyo fursad wanaagsan iyo taakuleyn buuxdo si ay oga jawaabto masiibo ilaahay ma keeno wax noocan oo kale markay dhacaan ama wax ku dhow inay haysato itaaliya aga ku filan oo ay ka jawaabi karta taas waa cashar laga baran karo dowladaha hoose nidaamkeeda ah midda kalena casharka laga baran karo wanaagsanna waxay tahay dee marka ay wax dhacaan ummadda soomaaliyeed ee soo gurmatay iyo dadka dhalinyarada gaar ahaan ee usoo istaagay waxa ay naga filayaan waa tusaale wanaagsan tusaalaha wanaagsan ee naga fili karaan oo ayaga ay wax nagula qaban karaan waxay tahay inaan inagu isla xisaabtanno isla xisaabtan marka aan sameyno oo sax ah sidee wax u dhaceen maxay wax u dhaceen oo la fiiriyo tusaale wanaagsan baan u noqonaynaa shacabka shacabkana ayagaa tusaale wanaagsan markaa sii noqonayo ayagana waxaan gaarsiin karnaa berri markaan isla xisaabtanno in xisaabtamaan marka wax badan baa laga bak- laga baran karaa laakiin labadaa shay baa hadda ugu waad mahadsan tahay mid ka mid a dhegeystayaasha ayaan haatanna u baaqayaa een, eh, ha magacayga waa cabdisamad cabshi xaashi oo jooga magaalada muqdisho Een, guddoomiyahana waa salaamayaa Een, musiibo qaran ayaa dhacday marka guddoomiyaha een, dadka bulshada een, meeshaas ku dhimatay een, ciyaal iyo reer ayay ka tageen marka ilaa hadda maxay u sameeyeen waata gudoomiye waad mahadsan tahay walaal aad baa umahadsan tahay sidoo kale adigana ku tacsiina dhibti waa nala dareemeysaa dadkaas sida haddaata aan sheego xog ururintii ayaan hadda soo dhamaystirnay wax yar baa ka dhiman oo dhamaystiri doontaa insha allahu tacaala dadka dhibka gaaray iyo dhammaan soomalideena waxaan ku xurmayn karnaa oo dhibka uga jawaabi karnaa eheladoodii oo dhibka gaaray inaan garab istaagno anigu shaksiyan horena waan u sheegay waxaan xaqiijinaa insha allah kaalmo kastoo qofkaa loogu talagalay ama annaga ka maamul ahaan inaan qof qof u gaarno oo aan xaqiijino xogta aan haysano waxay tahay inaan hubino xaqiijino ehlada dhibka ay gaareen marka dadka waa ku raad joognaa warbixintoodana waan helnay waana la xiriirnay insha allahu tacaala intoodana wax alle wixii loogu talagalay inaan gaarsiino waa annaga waajibna saaranba waa sida keliya oo dadka aan xanuunka ula qaybsan karno waa inaan ayaga ogaanaa xaaladda ay ku sugayn iyo duruufaha ay kusugayn intana ogaana bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan rooble waxaan joogaa london Een, waxaan horta aada ugu faraxsanahay gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada uu qadka telefoon ku jiro oo arrimahan ka jawaabayo Een, eh, gudoomiye horta marka ugu horeyso aada iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya adiga iyo dowladaba sida aada ugu gurmateen dadkii yaan laydin niyad jebin wax kale kuma soo uma soo wicin su-aashayduna waxay tahay in aad meesha maanta aad taagan tihiin aad kasii eh, hore uga sii socotaan wadanku dhibaato badan uu ku jiraa dhinac siyaasadeed iyo dhinac kastaba Een, amniga magaalada muqdisho cidna laguma eedeyn karo maanta soomaali inay dib ayada isugu tashato marka waxaan kugula tali lahaa oon kugu dhiirigelin lahaa inta aad qabatay karti iyo wanaag aad ku qabatay horena ugu sii soco ummadda soomaaliyeedna runtii inta wanaagga jecelna taabid dadku waxa waaye way ujeedaan waxa aad qabateen adiga iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda oo dhan yaan la niyad jebinin soomaalida niyad jebiska ku fiican tahay marka intaas keliyaan ku dhihi lahaa anigu magaalada muqdisho waa magaaladeydii meeshaan ku dhashay kusoo barbaaray caruurnimadeydii waxaana maaragtay mar walba u rajaynayaa wanaag iyo khayr waxaana maanta leeyahay waa guddoomiye inta aad qabatay waa nin qaban kara wuu yaryahay marka hore u soco waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan waa yahay dhegeystaha kale ee qadka asna ku jira ee bal mahad magacaaga s- noo dhammaystir adiga iyo een, haddii aad tala iyo tusaale gudoomiyaha gobolka banaadir oo khadka telefoonka si toos ugu jira muqdisho waad mahadsan tahay eh, sahra cabdi axmed magacaygu waa mahad ajuuke amba mahad maxamed axmed norway aan ka soo wacayaa guddoomiye taabid aad baan kuu salaamayaa waxaan ku leeyahay saaxiib madaxaaga allaha raajiyo dadaalkaaga aad ku fara badan aa wadid qaraxii ka dhacay sabtidii lasoo dhaafay ee weyga kasoo wareegaanba isbuuca aad iyo aad ayuu noo xanuujiyey soomaali meel kastaan joogno inkastoo gurmad aad u fara badan iyo ururin aan ku jirno dadkeenaan qurbaha joogo gaar ahaan norway oo ay ka socoto gur gurmad aanan caadi ahayn si aan dadkii ku dhammaaday ama dadkii eheladoodii iyo maalkii iyo hantidii meesha dad ku waayey aan u gurmanayno taasi ayaanu wadnaa insha allah in aan ku guulaysano idinsoo gaarsiinin waan rajaynayna ilaa idin midda kale maadada kale guddoomiye taabidow maadaama gobolkan aad ka tahay guddoomiye amba duq magaalo waxaa ku saaran xil aanan caadi ahayn oo aada u ballaaran inkastoo magaaladu laba milyan iyo wax ka badan ay degan yihiin baabuurkan sidaa ku maqalnay wuxuu kasoo baxay ceelashii iyo wixii ka xageey wuxuu soo gudbay jakaboontiye aada u fara badan amba isbaarooyin aada u fara badan siduu ku yimid isgooska soobe oo isku qarxiye oo intaasoo qalqiya aadka noo xanuujiya afarta boqol ay ku dhinteen sidooy ku suurta gashay maxaa aaway ciidamadii xasilinta aaway maxasee ku dhacday macnaha tana aadan bay noo xanuujisay waxaan u adkaysan karnaa ma ahan midda kale dadka oo barnaamij darada loo dilayo bash inta lasio laga tegayo ciidamo madaniya oo degmooyinka magaalada muqdisho maxaa u ab u abaabuli weyseen maxaa ka su-aalahaas baan ku weydiinayaa taabit waad mahadsan tahay marka hore waa isu tacsiinana dhammaanteena intii dhimatay ilahi naxariistaasina ha ka waraabiyo dhaawacan allah caafiyo dhammaanteen samar iiman allah naga siiyo walaal waad mahadsan tahay wax walba oo la qabtay waa waajib ma saaran oo qaran waa waajib oo bini aadanimo iyo mid islaamiya idinkana sidoo kale intaad qabateen intaad u istaagteen iyadana sidoo kale waa mid lamid ah walaal waad mahadsan tahay arrimaha ugu horeeya eena hortaagan ee hadda arrinta aad sheegtay gawaariga iyo waxyaabaha meesha soo marataa waa iyadoo si guudba waxaan waxay ku xiran tahay arrinta waa isla xisaabtan isla xisaabtankana dee arrinta baaris baa socoto baarista markii wax kasoo baxana baa la ogaan doonaa mashaqadan iyo masiibadan dhacday inays inaysan soo noqonna waxaa looga biraa yacni badbaado qaran oo aan idacmaha isqabsano oo wadajirna aan wada shaqeyno waa run amnigu maahan dhagax meel la dhiga amnigu waa dariska inuu kasoo bilaawdo waa inuu guryaha kasoo bilaawdo in si heer loo daadajiyo heer hoose loo daadajiyo annagu qorshaheedii mar horan diyaarinay maantana waktigeedaan la joogaa nasiib darro masiibadan baa dhacday oo mararka qaarkood amnigu sideeda wuxuu u baahnaa magaaladan magaalada muqdisho waxaa dadku isweydiiyaan magaaladan ownershipkeeda ama lahaanshaheeda yaa la magaaladan laakiin alxamdulillah maanta su-aasha waa laga gudbay magaaladan ownershipkeeda ummada soomaaliyeed baa leh gaar ahaan dhalinyarada baa iska leh marka maadaama ownership ay yeelatay amnigu ka hagaagi doonaa sida hore ilahay idinkiis waxaan rajaynaynaa inaan in duruufaha adaga lasoo maraan aan dib loogu laabo waa tahay guddoomiye haddaan aniga su-aal ku weydiiyo waxaa jirta in markii qaraxa uu dhacay ee dabcan jahwareer fara badan ayaa muuqday looma diyaarsanin masiibo noocaasi sidii loo maareyn lahaa dhinaca kale markaad fiirisidna markii mashaqada ee dhacday waxaa la arkayay afartan iyo sideed saacadood kadib dad meedadkoodii lasoo aruurinaya cadadkooda hilibyada qaar la garan waayay qaar ma aragtay midabkooda ay gadoomeen marka bal waxaad iga warantaa adigu waad ku dhex jirtay markhaati ayaad ka hayd meesha waa taagnaed wuxuu kuugu yaabka badnaa wallahi runtii horta waxaa aad iyo aad iigu yaabka badnaa wax awooddeena ka baxsan baa meesha ka dhacay oo oo gaar ahaan haddaan soomaali nahay dee aqoonteena iyo iyo iyo iyo awooddeena wax ka baxsanaa meesha ka dhacay waa run waxyaabaha meesha ka dhacaya hadda u baahan oo annaga laftarkeena aan xaqiijina asagoo banaadir ahaan inaan sambliska inta meesha ka qaadnay oo aan meel dhignay lacalla haddii qubaro noocsan inoo yimaan baaris ay samey sababtoo ah xajmiga qaraxa uu sameeyey wax yacni maskaxdayna ka weyn waa wax la qiyaasi kara ma ahayn si loo baaro loo ogaado waxaan maxay ahaayeen horta aan middaa wataa midda kale ee arrin waxyaabaha iigu xanuunka badnaa ee aan marnaba dee ilaawi karin waxaa kamid ah masiibo waana soo gaartay mashaqo waana soo gaartay laakiin duruufta aan ku sugnayn ee soomaaliya gaar ahaan magaalada ee ee ah responsiga ama jawaabta la bixinayo iyo waxa dhacay isuma dhigmin taa ayaa horta iigu xanuunka badnayd laakiin waxaa iga shaafiyey ummadda soomaaliyeed markaan ka codsaday oo aan idhahday ha lasoo baxo dhiigga ha la shubo ha lasoo baxo hana loo soo gurmado gurmadkaas ayaa nolol badan badbaadiyey marka aad bay u xanuun badnayd dee waxaa waxaad waxaa qiyaasi kartaa waalid iyo walaal iyo deris iyo iyo iyo iyo iyo caruur iyo qof walba meeshaan saamaynta ay saamaysay dhibaatay ku gaartay marka dhibkaas oo dhan buu dhacay laakiin maanta rajada muuqataa waxay tahay gurmadka iyo jawaabta ummadda soomaaliyeed ay ka bixiyeen gaar ahaan dhalinyarada maxaa idinkaga qorshaysan hadiiba ay dhacdo ilaah ma soo celiya laakiin hadiiba masiibo noocaas oo kale ay dhacdo sidaad u maareyn laheedeen ama u wajihi laheedeen wax un cashara ma ka barateen tan haatan waa waa run wax cashiro badan baa laga bartay hadday noqon lahayd dhinaca dhinaca amniga hadday noqon lahayd dhinaca bulshada iyo hadday noqon lahayd dhinaca maamul ahaanba annagu aan maamul gobolka banaadir aan horeba qorshahaas u haystay inaan qorshahaas materialize gareyno oo resourcigii dowladda federaalka aan ka codsanay aan helno si aan u xaqiijino qorshaheenay ahaa degmo walba inay isku filnaato oo ay hesho gurmadkeedii deg dega waxa loo isticmaali lahaa haddii degmo walba isku filnaato waxaa suurtagelayso gobolka banaadir ilaahay ma keena haddii ee dhibigu ka dhaco in la isu gurmado waktiga ee nagu qaatana ka yar lasoo afjaro marka qorshihii hore aan aan u haysanay ee noo degsanaa in aan u helno wixii loogu talagalay aan ku fulin lahayn horena usii fulino si aan u gaarno ma ahan keliya masibo inay dhacdo laakiin xitaa hadduu daad yimaado haddii korontada dadku ay kacdo dab uu kaco iyo wixii lamid a in gurmadka deg deg uu noqon karo ficil ficil deg degna laga bixin karo marka qorshaheenii aan ku taagnay baa sii dardargelin doonaa iyo midda ah maanta waxaa timid ownership ama lahaansho dhalinyaradii baa baa lahaanshaha muujiyeen inaan ay inaan inaan ayaga gacanta gacanta ka qabsano ayaga aan ku suurtagelino ay noqoto mustaqbal dal waxaa ka shaqeeya dhalinyaro horumarkiisana waxaa ka shaqeysa dhalinyaro maantana fursadda way jeclaa waayahay dhinaca magaalada baydhabo khadka telefoonka mid kamid a dhegeystayaasha ayaa ku jiro ku bilow magacaaga iyo su-aasha haddaad qabtid guddoomiyaha gobolka banaadir ama aragti ku saabsan qarxi magacayga waa cabdisataar xasan cali waxaan ku suganahay magaalada baydhabo guddoomiyaha gobolka banaadir aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa gurmadkii uu u gurmaday toban iyo afartii bisha tobnaad two thousand seventeen qaraxii ka dhacay zoobe dad fara badan oo soomaaliyeed ayaa qaraxaas ku waxyeeloobay dad fara badan ayaa ku dhintay ganacsi fara badan iyo dhaqaale fara badan ayaa ku burburay dowladda federaalka soomaaliya qaraxyo magaalada muqdisho way ka dhici jireen laakiin gurmadka sida hadda qaraxan loogu jawaabay looguma jawaabi jirin taasina waxaa sabab u ah tiim isku xiran ayaa magaalada muqdisho jooga oo ugu horeeya guddoomiyaha gobolka banaadir oo oo duqa magaalada muqdisho mudane taabir cabdi maxamed aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaya ani waxaan kamid ahaa dhalinyaradii soomaaliyeed ee maaragtay ka dhiibisay oo wadooyinka labaatan iyo afar sac luqeynaysay oo magaalada baydhabo dadka maaragtay dhehaysay ha loo gurmado okay waa ta waad mahadsan tahay cabsitaar bogaadintaasi magaalooyin fara badan oo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo meelo kala gedisanoo soomaalida dhulka ay degto dhan ahba ayaa dabcan dadku ay ku muujiyeen shacuurtooda siday uga xun yihiin dhibaatadii dhacday waxaa jirta in taakuleyn fara badan oo dhaqaale ah iyo hadday noqoto sidaad arkaysidba dad fara badan oo isku soo baxay magaalooyin ku yaala qurbaha meelo kala gedisan iyo guud ahaanba caalamka in loogu talagalay dadkaasi dhibaatada xoogan ay gaartay ee ay saameysay balba waxaad iga warantaa sida aad ku maareyn kartaan jaaliyadaha deeqaha ay bixinayaan iyo hay-adaha iyo dabcan gurmadka soo gaaraya dadka waxyeelada ay soo gaartay habka aad sida muuqatee waadixa aad wax ku samayn kartaan bal anigi dhegeystayaasha nala wadaag waad mahadsanta horta waan umahad celinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ee na garab istaagay haddana na garab taagan sidoo kalena waan umahad celinayna dadkii oo beesha caalamka noo soo gurmaday oo runtii kaalma oo wax ku oollana soo gaarsiiya dhawacyadan dhawaacyadan inoo qaaday marka waan umahad celinaya marka kaalmadan waa run guddigii la magacaabay ee guddiga taakuleynta loogu talagalay ee waxyaabahan aan aan fundraisingka ama dhaqaale ururiska loo sameeyey ayaa howlo howlo ku holan laakiin waxyaabaha ugu horeeya ee dhaqaalahaas lagu maareyn doonaa waxay kamid tahay in laba qayb loo qeybiyay qayb ah qorshaha waktiga gaaban ee ah waxyaabaha degdega in la xaliyo ay tahay iyo qorshaha waktiga fog tusaale ahaan qorshaha waktiga gaaban waxaa kamid ah dadkii dhibta gaartay ee heladooda isbitaalada ku jiray waxyaabihii qarashaad hano ha noqdaan ama waxyaabaha degdega ay tahay in wax looga qabto ee qorshaha gaaban ah iyo waxyaabaha qorshaha foga ah ee la rabo aan qoys dhan oo ay dhibaato soo gaartay ama qofkii bread winnerka ahaa ama reerkii herkacaya ee ka tegay qaabkii loo maintain gareyn lahaa ama loo loogu abuuri lahaa fursad iyo hadday noqon lahayd qaybaha kale ee ee baaba a xoogga leh uu soo gaaro marka labadaas qorshe ayaa loo sameeyey qorshaha gaaban iyo qorshaha fog labadaana lagu maareyn doonaa aan ilahay idankiisa annaga ka maamul ahaan gobolka banaadir waxaa inaga go-aan shaksiyan annaga wixii xaggeena ee waajiba ina soo gaarin ayadoo daah furan oo xalaala oo ummadda soomaaliyeed ay si dhaba u gaarayso loo gaarsi waa gartay dhinaca baaritaanada ayaad ka dhawaajisay inay jiraan dad idinka caawinaya oo ilaa ay haatanba wax ka wado marka ma nala wadaagi kartaa sidee se u socotaa howsha baaritaanada inkastoo wasiirada warfaafinta iyo ay sheegeen amnigaba inay jiraan dad loo qabtay arrintan xalay waad mahadsanta horta arrintan hay-adaha amniga hadda aad aad ugu mashquulsan oo hadda mar raba inaan hor dhaco baarista ay sameynayaan laakiin aan baaristan aniga aad aad u xusay oo baahi weyn aan u qabnaa waxay tahay codsin aan ujeedsanay oo dalalka qaarkood naga aqbaleen aan sugeyn noo yimaadaan waa baarista ku saabsan in waxaan si saxa loo baara waxay ahaayeen xajmiga sababtoo magnititude-ka ee qaraxa wax la koobi kara maahayn waa dhulgelid oo kale ayuu ahaa marka anagu ka gobol ahaan waxaan sameynay maamulkeena inaan sambaliskii saxda ahaa meesha dhibka ka dhacay inaan ka qaadno oo meel la dhigo anagoo hay-adaha amniga kaashanayno si loo xaqiijiyo beri markay khubarada yimaadaan inay helaan wixii waxay ka baari lahayeen midda kalena way socotaa ma doonayo inaan hor dhaco hay-adaha amnigaana ka hadli doona laakiin baaritaanka wuu socdaa waa gartay bal waxaad iiga warantaa marka had qarax noocan oo kaleeta waa ku cusub yahay soomaaliya amaba inta badan inta la eegaya qaraxyadii ugu dambeeyay caalamka xataa ka dhacay waxyeelada uu geysta aawadeed sidaasi ma kuula muuqatay xajmiga qaraxan in uu yahay wax ka duwan wixii horey u dhici jiray een dadka qaarkood waxay xataa hadal hayaan maba ahanba waa wax qarxay wax banaanka laga soo tuuray marka maxaad dadkaasin ugu jawaabi lahayd fikradooda horta runtii waxaa dhacay qaraxa xajmiga sida aan sheegay wax magnis ama xajmiga qaraxa wax maskaxdeena ka fog ayuu ahaa aqoonteena runtii ka fog annaga soomaali ahaan oo hadda ma ma gaarsiisna heerkii aan ku ogaan lahayn laakiin maadaama aan codsanay oo adduunyadana ay og tahay marka waxaan waa wax soomaaliya waa masiibo runtii aanan hore loo arag xajmiga qaraxana wax la koobi karana maahan laakiin runtii dee baarista ma hor dhacayo oo dabcan baarista ayaa kusoo bixi doona waxyaabaha qaarkood oo dabcan la heli doono haddii c c t v meelaha ay ku dheganay marka ma raba inaan hor dhaco baarista laakiin runtii aan sida saxda ah waxa waxaan waa wax yani weligeed aan lagu arkin soomaaliya dee adduunyada qaarkoodna aan lagu arkin sibada meesha ka dhacday iyo xajmigiisa waa gartay ugu dambeyntii dhalinyaro fara badan ayaa ka qayb qaadatay gurmadka intii uu socday gobolka banaadir gudihiisa dhalinyaradaasi kooxo kooxa ayay isu qaban qaabiyeen gurmad qaran ayay isugu magacdareen bal waxaad iga warantaa gacanta dowladda ee dhalinyaradaasi ku lahayd iyo waxaad ugu mahad celinaysa dabcanba maadaama hoosha inta ugu badneed dhalinyarada ay gacan ka geysteen wallahi runtii aan maanta waxay noqotay dhibaatadan waxay waxay noo horse in midnimo oo dadku gacmaha isqabsadaan gaar ahaan dhalinyarada doorka dhalinyarada ay qaateen wax la koobi kara maaha haddii ay noqon lahayd markuu dhibta dhacday oo aan dareen awood awooddeena wax ka baxsan oo aan baaq u jeedin inay soo wada baxeen oo gurmadka ka qayb qaateen ee nolol badan badbaadiyeen haddii ay noqon lahayd dhiigga la shubi lahaa oo dhiigga wada shubeen dhammaantood iyo haddii ay noqon lahayd in laga dhiidhiyo waxaa o dhan ilaa iyo maantadan aan kula hadlaya oo gaar ahaan dhalinyarada gurmad qaran oo qaybo badan isku qaybiyo dhinaca i c t da iyo dhinaca oo macluumaadka iyo dhinaca oo dadka gaarista dhammaan isku qaybiyey oo maalin dhawata lasoo gabagabeeyey weli fundraisingkana qayb kamid a hadda ay sii jirto wax weyn bay qabteen runtii oo waxaad moodaa waxa aan qabano oo dhan waa sidii hadaata aan lahaa hantida iyo awoodda ay soomaaliya maanta haysato ilaahay siiyo waa dhalinyaro maantana way bilaabatay fursadeeda waxaan rabaa marka dhalinyarada inaan u mahad celiyo anigoo ku hadlaya magaca dhalinyaro ahaan runtii ku hadlaya inaan dhaho sharaf bay noo tahay karaame iyo wax weyn bay noo tahay oo adduunyada waa nagu faanaysa haddii aan nahay dhalinyaro sidaa darteed marka waxaan rabaa inaan ku baaqo inta soo socoto waxaan nagu dhacay waxay ahayd masiibo qaran waxaan kulligeen wada sameynay gurmad qaran maanta waxaa ina horyaalla badbaado qaran dhegeystihii ugu dambeeyay ayaan khadka siinaynaa bal magacaaga halkaad joogtid iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaad kala hadlaysad arrinta qaraxi xamar waa aad baad umahadsan tahay magacayga waa daahir cali kamiin gudoomiya taabidna waa salaamhayaa afar iyo tobankii boqolka aad baan ugu faraxsanahay shaqada xoogga leh uu qabtay iyo isaga iyo dowladda federaalka intaba haddaysan ahaan lahayna runtii jawaabta ay bixiyeen haddaysan ahaan lahayn wax badan baa naga halaabi lahaa guddoomiye waan kuu tacsiyeehayaa tacsiye waxaan kuusoo dirahayaa inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun waa magaaladaadii madax magaaladii adiga aada xukuntay dhibka meeshu ka dhacay tacsidadaa iskale iyo inta ehelka iyo qaraabadii dadkii ka dhinteen runtii waxaan rabnaa arrintaas saysan dib dambe usoo noqon in shacabka maanta m maxaan ku dhaha moralkooda kacsan yahay inaad hanantaan shacbiga quluubtooda aad runtana ku hogaamisaan runta aad ku wadaan inaad ku hogaamisaan mana rabo arrimo siyaasadeed oo kale inaan galo sida warqad maanta lasida warqad maanta la sheegayo kasoo baxday maamul goboleedyada ma rabo inaan galo maxaa yeelay maba aaminsaniba waxyaabahaas oo kale in maanta laga hadlo laakiin waxaan kugu taageersanahay shaqada aad qabatay waana kuu mahad celinaynaa haddana waxaan ufadhinaa haddaan nahay reer holand shir baan ufadhinaa ooaan ku aruurinayna dhaqaale dadkan lagu taakuleyn lahaa shirkiaan hadda irinta uga soo baxay waana ku mahadsan tahay guddoomi waa tahay aad baad umahadsanta cali haye guddoomiye maxaad kusoo xiri lahayd dhegeystahaas saarod mahadsantaa cali waan u mahad celinayaa aan aan tacsiino si wada tacsiinana kulligeenno ilahay naxariisana ha ka waraabiy dhammaan dhibkana ilaahay intuu gaaray ilaah haka ka shaafiyo aan waad mahadsan tahay horta runtii arrintan dhib baa nagu dhacay laakiin dhibka nagu dhacay waxay noqotay in ilaahay ummadda soomaaliyeed uu ku mideeyo waxaan dadka soomaaliyeed aan ka codsanayaa in runtii aan midnimada noo muuqatay inaan gacmaha isqabsano oo masiibadan aan aan aan mashaqadan dambe aysan nagu soo laaban cadowgana aan runtii oga ataan annagoo midnimo ah waxaa xusid mudan habeen dhawatay markii aan ka qayb qaatay socodkii laga soo baxay stadio banaadir exconis oo aan ku nimid ilaa iyo meesha dhibta ay ka dhacday waa shan kilomitr oo aan soo lugeynay dhalinyarada ayaa runtii ila socdeen oo aan soo wada lugeynay taa waxay muujinaysaa micnaheeda markii wadajir la yahay in cadowga laga adkaanaya dhalinyaradana ayaga ay yihiin awoodda iyo hantida uu dalka leeyahy marka ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan dhaho dhammaantood anaa u mahad celinaya codsigay waxa uu yahay kelmadii waxaan ku celinaya ahaa masiibo qaran baa dhacday gurmad qaran baa fidinay badbaado qaran baa ina hortaalla aan dhammaan wadajir oga qayb qaadana gaar ahaan dhalinyarada soomaliya guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ayaan toddobaadkan intaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka oo aan ku eegnay sida loo maareeyey masiibadii ka dhalatay qarxii afar iyo tobankii bishani oktoobar ka dhacay magaalada oo marti noogu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir thaabit cabdi maxamed ayaan intaasi kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono toddobaadka soo xiga dhegaystayaasha iyo guddoomiyaha gobolka banaadirba waxaan uga mahadcelinayaa wakhtigoodii sidaasiyana nabadgelyo
aad iyo aad bay umahadsan tahay sahraa cabdi axmed waxayna la socodsiinaysay barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha haatanna kenya ururka dhallinyarada magaalada gaarisa ayaa bilaabay socdaal dhaqaale loogu ururinayo dadkii dhibtuu ka soo gaartay qaraxii afar iyo tobankii bishan oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo ay ku dhinteen inta la xaqiijiyey saddex boqol iyo sideed iyo konton ruux konton iyo lix kalena ilaa iyo hadda la la'yahay ururka dhallinyarada muslimiinta ee gobolka waqooyi bari ayaa horkacaya dhaqaale ururintaasi wariyaha v o eda ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa warbixintan gaarisa nooga soo diray kacdoon iyo dhiirigelin fara badan isku duubnaansho ayaa waxaa laga dareemayaa dareen soomaalinimeedmana ku jirto dhallinyarada ku dhaqana dalkani kenya gaar ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya ururka muslimiinta dhallinyarada gobolkan waxay bilaabeen qorshay ugu talagaleen dadkii ku tabaaloobay ee dhibaatadu ku soo gaartay deegaanka soobee magaalada muqdisho taasoo keentay in soomaalida ku dhaqan gobolkani argagax fara badan ay ka muujiyaan dareenna ku dhaliso xaaladda baan ee dalka soomaaliya iminka soo meeshaan waxaa lagu maano maxaa inaa walaaleen caawino dhibaatadiiyo geerida soo gaartay maanta annagana dhibkaas wuuna soo gaaray muslimiinteenna inaan caawino ayaan diyaaranaana meeshaan waxaan rabaa bal inaan hal faataxa u marno reer soomaali muqdisho inu ilaahay nabad ka dhigo ilaahay dadka dhintada u dambi dhaafo nabadgelyo degdegana ilaahay u siiyo bal hal faataxa nin laboo marno kar maxamed cumar waa hogaamiyaha ururkaasi muslimiinta ee gobolkani ka jiro wuxuuna v o eda uga warramayaa qorshahan iyo qaabka uu u socdo gudoomiyaha ururka gaarisa muslim youth association maanta waxaan bilaabnay gurmad qaran qaraxi ka dhacay zoobe ee taariikhda afar iyo toban bisha oktoobarka mashruuca waxaa fulinayaan gaarisa muslim youth association dhallinyarada ururka iskaashatay magaalada gaarisa maanta ayaan bilaabnay mashruuca waxaan rabnay inaan magaalada galno u arurino lacag walaalaheen soomaaliya muqdisho qaraxi ka dhacay isgoyska zoobe ayaan rabnaa inaan maanta mashruuca u fulino ha kala baqaylin walaalka halka doolara mashruuca aan maanta dhib hanuu noqoto ceeb hanuu noqoto dagaal hanuu noqoto waxaan waxaan rajaynayaa maanta markaan mashruuca dhammayn inaan lacag macquulgal u arurno walaalaheen abuukar ayaa waxa uu sheegay in dareenkooda uu yahay qaab walboo dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka soomaaliya ee dhibaatadu ay ka soo gaartay deegaanka soobee ay uga garab istaagi lahaayeen xaaladda baan iminka soo food saartay waa ognahay ummadda way dhib badan yihin marka lacag laga qaada balse maanta dukaan walba hor istaageynaa kan gaariga wata waa hor istaageynaa midka bangiga ku jira hadduu maanta bangi xirnataa maalinta isniinta u soo laabanaynaa qof aan dayna ma laha waddooyinkan lacagta ka aruuri rabnaa waad ogeed magaalada garowe si lacagta loo aruuri laasacaanada aad ogeed dhallinyara lacagta aruurisay soo dhib ma lahan sidii doonto shacabka u hadlan balse wiil make sure maanta inaan lacagta shacabka u aruurino inta badan dadka ku dhaqan gobolkani ayaa cabsi fara badan ka qabi jiray xaaladda baan ee dalka soomaaliya dareen buuxana kama jiri jirin isku xirnaasho dhanka soomaaliya iyo dhanka kenya iyagoo kala aaminsanaa inay kenyaan iyo soomaali kale yihiin balse iminka waxaad moodaa in soomaalinimadu ay noqonayso mid isku xirtay dhammaan dalka gudihiisa iyo debaddiisa qaraxii zoobe afar iyo tobankii bishii oktoobar kadib dhibaatadii ka dhacday afar iyo tobankii oktoobar xagga muqdisho caasimadii hooyo haddana loogu magac bedelay afar iyo tobanka oktoobar halkan waxaan isku dhaanay ama isku dhiiragelinay ina ummadda soomaaliyeed oo xagga ku dhibaataysan ama xagga lagu xasuuqay qaarna dhinteen waxaan ka rajaynaya inuu ilaahay jannada tufardoosa inuu ilaahay ka caawiyo inuu ka geliyo haddana isku soo baxnay hadda inaan ummadda soomaaliyeed oo dhaawaca soo gaaray inaan gargaar iyo dhinac walba aan u fidino insha allah halkan waxaan isku imaan haddaan dhallinyarada gaarisa inaanu ka qayb qaadano xanuunka walaalahayna muslimiinta ee ku dhibaatoobay muqdisho marka waxaanu leenahay dhallinyarada gaarisa dhammaantood ha soo bannaan baxaan si ay u qayb qaataan horumarka macnaha dadkii dhaawacyada ah si loo caawin lahaa sidaas ayaan ugu baaqaya dhammaan dhallinyarada meel kasta ku sugan yihiin waayo xanuunka aan dareemin nin walba u dareemin qof kastoo muwaadin soomaali ah wuu dareemi karaa oo muslim ah xanuunka maamo sagaal carruur haysatay agoonnimo ku korisay ilmihii ay weysay xanuunkii ay dareemi karto waan dareemi karna haddaan nahay qof bila'aadan oo dambiir lah marka xanuunkaas ayaan dareemay qof walibana uu dareemi karaa aan aaminsan gudoomiye ku-xigeenka gobolkani mudane cabdi dhaqane oo ka hadlayay maalinta geesiyaasha dalkani kenya ayaa waxa uu sheegay in soomaalida gobolkani ay iminka u barooradiiqayaan dhibaatadii cusleed ee soo food saartay walaalahooda dalka soomaaliya saaxiibadanada qaaliga ah iyo marti sharafa kan isugu imaatay waxaynu dareemaynaa xanuun iyadoo munaasabadan maanta ay ku soo aaday dalka soomaaliya deriskay lanahay iyadoo dhiig uu ka qubanayo Great people of Garissa County, I humbly acknowledge and recognize our team of volunteers walaalaha reer gaarisa oo aan aad ugu faraxsanahay ayaa garab istaagay gurmadna u samaynayo dadka ku dhaqan dalka soomaaliya dowladayada iyo shacabka gobolkana waxaa go-aan ka ah qaab walboo dadka soomaaliyeed ee muqdisho ku dhibaatoobay ay u garab istaagi lahaayeen kenya iyo horaan waxay u qaadatay go-aan in dadka soomaaliyeed ee dalka soomaaliya ku dhaqan la garab istaago wax badan lala qabto iyadoo adeegyo kala duwanna u fidisay soomaalida gobolkanna waxay ahaayeen kuwo olole guud oo dhaqaale aruris iyo dhiigbixinba la garab taagnaa soomaalidii ku dhibaatoobay magaalada muqdisho maxamed faarax shire v o a garisa
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington kadib markii dhowaan lasoo gebagabeeyey doorashooyinka golayaasha deegaanka magaalada xudur ee gobolka bakool ayaa mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ay bilaabeen dhismaha maamul maamulka degmooyinka leh waxaana la sheegayaa inay ugu horeeyaan bardaale iyo ceelberde mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray
degmadii ugu horreysay koonfur galbeed ee maamulkeeda la dhiso waxay ahayd degmada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaana dhowaan lasoo gebagabeeyey dhismaha maamulkaasi waxaa xiga degmooyinka bardaale iyo ceelberde oo gobolada bakool iyo baay ka kala tirsan waxaa bilowday kulamo looga arrinsanayo dhismaha maamulada iyo habka ay noqonayaan magaalada baydhabo waxaa ka dhacay kulan looga hadlaya dhismaha maamulka degmada bardaale ee gobolka baay waxaana isugu yimid qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi kasoo jeeda waxay sheegeen dadka ka hadlay kulanka dhismaha maamulka looga hadlayay in loo baahan yahay xubnaha soo gelaya golaha deegaanka degmada inay noqdaan dad wax ku ool leh oo samata bixin kara shacabka dhibaataysan iyadoo sidoo kale kulanka lagu muujiyey inay muhiim tahay dad waayo aragnimo iyo khibrad u leh in lasoo xulo iyadoo la kaashanayo xildhibaanada dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed yuusuf marguus oo ka mid ah waxgaradka degmada bardaale ayaa kulanka ka sheegay in laga gudbay xilligii maamul lasoo magacaabi lahaa loona gudbay xilligii la isdooran lahaa shirkiliniska kuhayna way haayay xaaladda hadda siyaasadda maraayda doorkii oonaytoo beelle ku lahaytay ku qiybgaadada lahayti sida khilaaf beelle gudaaj ee aan ka dhihi lahayna yaliniiska kooy hadda way miiska saaran la dhisahaya maamuladii oonaytoo dowladaha hooseya la dhisahayaata maamulkaasaytii hadda way laha dhisay maamulkii degmada hodor way kihigdee degmada bertaali kihigda maadaama degmada bertaali kihigda sidii maamulkaas ka dhisi ma lahay yaliniiska kooy isbarbaryaacgii dhibaatada badnaay horalanku gudubi dowlad ku-meelgaar ee walku bahi dowlad federaal ee oo dalka xukumaasa shanta gaardood adduunka laka aqoonsanyi iyo dhisan maamulkan oo hadda la dhisahay langna lanka dulmiyna langna dadan dulmiyna maxamuud isaaq oo loo yaqaano marshaale oo ka mid ah aqoon-yahanada degmada bardaale ayaa sheegay dhismaha maamulka inuu saldhig u yahay rabitaanka shacabka in lagu saleeyo si maamulku u noqdo mid shacabka ay wada leeyihiin wuxuu kaloo caddeeyey marshaale maamulka la dhisayo in loo baahan yahay ka fiirsasho badan si loo sameeyo maamul shacabka ay ku wada qanci karaan walaa may fayle markii la dhiso in laku fiirsada in badan la ogaada ka kooyan ogolaasho cod shacbeedka kooyan jidki iyo dariiqii iyo lahayta lahanmarha jidkaas oo ah xildhibaanadii koonfur galbeed iyo xildhibaanadii qaranka oo xildhibaanadii federaalka haayeen odayaalkii oo beella jidkaas lang mara wal micnile lakawaala jidkii iyo lahaayeenna la mara haddii geega lanku fiirsana walaa la suubiyow mase qaabkii walaa la dhisaa iyo nagata wal oo maylaraa isakasalaysan kabaalkuur iyo lan walaa laku boobahay male time ijaanis wal haysada inse fayla lanku fiirsada baryeysna nin kushalaayna lang erna walaa un bilawka markun ha bilaawanaya ka fuudaani degmooyinka maamulada dhismahooda uu socdo ayaa qorshaha uu yahay in loo dhiso maamul hab doorasho ku yimaada iyadoo qaybaha kala duwan ee bulshada degmooyinkana laga qaybgelinayo dhismaha maamulka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
aad iyo aad buu mahadsan yahay catoosh oo nala socodsiinayey warbixintaasi halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatana gebagabadii barnaamijkeena galabnimaan kusii dhowaaneynaa aan jacfar ka codsada wararkii caalamka iyo kuwii dalka inuu kuwa ugu daroon noogu soo celiyo jacfar waa mahadsan tahay maxamed madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa maanta u kicitimay dalka uganda oo ka mid ah dalalka ciidamada ugu tirada badan leh ee amisom ay soomaaliya ka joogaan madaxweyne farmaajo ayaa safarkiisan dalkaasi uu imanaya maalin uun kadib markii ciidamada uu u sheegay inay dowladdu dagaal qaadayso taliyaha cusub ee ciidamada soomaaliya jenaraal cabdiweli jaamac xuseen gorod ayaa garoonka diyuuradaha kula hadlay saxaafadda waxaanuu uga waramay safarka madaxweynaha wuxuuna kala hadlahayaa oo uu rabaa inuu ku baraarujiyo inay labalaabaan muxuu ahaa gacantii ayna siin jireen bacdamaa aan ku jirno hadda xaalad adag oo maxay ahay to cadow aan naxariis lahayn oo ummadda soomaaliyeed aan kala soocaynin in muxuu ahaa ay gumaad ku hayaan ood ogtihiin hadda markii u dambaysay ilaa saddex boqol oo qof inay dhinteen ka badanna ay muxuu ahaa dhaawaceen hantina burburiyeen marka cadowgaasi waxa weeye cadow caalamiya weeye sidaas daraaddeed in adduunka lagu baraarujiyo oo inta ay og yihiin maahane inta annagu aan ognahay oo ka warqabno ilaa annagaa dhulka joogne uu muxuu ahaa madaxweynaha iyo waftigiisu ay kala hadlaan halkaasna waxaan rajaynayaa inay dowladaha uu u tagayaa iyo caalamkuba inay ku baraarugaan arrinta masajka uu wada madaxweynuhu inay tahay mid dhab ah oo aan maanta la dhayalsan karin inaa taas inuu gulli kala imaanaya ayaan rajaynahaya
ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay kadib markii qarax miino uu la kacay baabuur bas ah oo marayay meel u dhowa tuulada daniga oo u dhexaysa magaalooyinka balcad iyo afgooye wararkaannu ka helayno dadka deegaanka ayaa sheegaya in qaraxani uu ka dhashay miino lagu aasay dhulka waxaana la sheegaya in la qarxiyey xilli uu baabuurkan waddada marayay mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in baabuurkan ay la socdeen dad rayida kuwaasi oo khudaar ka keenay magaalada afgooye dhinaca kalena wararka ka imanaya degmada bardaale ee gobolka baay ayaa sheegaya in habeennimadii xalay degmadaasi uu ka dhacay qarax bam oo ah nooxa gacanta laga tuuro ilaa afar ruux oo rayid ahaa ayaa ku dhaawacantay qaraxa mana jirto cid ku geeriyootay aad buu mahadsanya jacfar haatana dhinacii heesaha heesoo qaada fanaanka siidi cali winkey heestaasi fanaanka sidi cali wenkey ayaannu idinkaga tegaynaa intaynu dib u kulmi doonno anigoo maxamed cabdijacfar kukaay bashiir abiikar iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo galab wanaagsan hawfahan weliga arux faraqu maran yahay hawfahan weliga ayla farashka ciida markuu doona furaye arux faraqu maran yahay hawfahan weliga arux faraqu maran yahay hawfahan weliga ayla farashka ciida markuu doona furaye